الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستحب في الأواني تغطية ولو بعود حطة فوق الآنية waxaynu ku jirnay baabkii ka sheekaynayey weelka iyo axkaamtoodii waayo wasaa'ilulwasaa'il inay ahaayeen baynu tilmaannay iyo ijtihaadkiina isagana wuu ka hadlaya o ina wasaa'ilulwasaa'ilka ka mid ahaa wa yustaxabbu waxaa la sunneeya o wanaagsan fi lawaani weelasha ataqdiya in la daboolo walow bicuudin qoribaha lagu daboolo xuda la dhigay fowqa alaaniya weelka korkoodaeen wayataxaraa wuu dadaali qofku oo ijtihaad buu samaynay liishtibaahi daahirin shay daahiri marka uu kadheka dheex galo ee uu kaga qaldamo min najisi shay nijaasa walow liacmaa qof indhalo oo qaadirin awood u leh inuu ijtihaadaba ha u sugnaadee lalkummi kumkii labadii kum ee marada hadduu mid nijaasoobo maya lagu ijtihaadi maayo walbawli iyo kaadi hadday ku qaldamaan wa maytatin iyo bakti wa maa'i ward iyo maau ward wa khamrin iyo khamro wa darri utnin iyo caano dameeraad wa maxramin maxram haddii ay kuwo kale ku qaldantana lagu ijtihaadi maayo waxa uu leeyahay sheekhu wayustaxabu fi lawaani taqdiya waxa sunnaahoo wanaagsan in weelka la daboolo habeen iyo maalin iyadoo ilaahay magaciisana loo qabanayo habeen iyo maalin midkay doontaba ha ahaatee ama biyo ha ku jiraan ama wax kale ha kugu jiraan waayo xadiid baa ku soo aroortay in la daboolo oo nebigu wuxu uhi daboola weelka weelbiyoodkana afka ka xidha ama dabool weelkaaga ilaahay magaciisana xus walow aad dul dhigtidba laan ama caday ama qori aad dul dhigtidbe oo ujeeddada loo daboolayaana waxa weeye xadiid baa nebigu ku yidhi shaydaanku ma furo weelbiyood kamana faydo weelka daboolan waxaa kaloo riwaayaadka qaar ay tilmaamayaan inay sannaddii habeenu cudur soo degaa ay ku jirto oo weel alliyaaliya weelkii aan daboolnayn ama weelbiyoodkii aan daboolnayn inuu ku soo degayo xanuunkaasi midda saddexaad waxaa loo daboolayaa dee nijaaso iyo wixii ku daadan lahaa ayay ilaalin uga tahay xadiidkii saxiixa ee guud ahaan ka hadlayey markaa aadaabta habeenkiiyana waa kii habeenku markuu madoobaado carruurtiinna qabta shayaadiinta xilligaa faaftee saacad habeenka ka midii markay tagtana sii daaya albaabada xidha magaca ilaahay xusa shayddaanku albaab la xidhayna ma furo weelalkiinnana afka ka xidha ilaahay magaciisana xusa weelkiinnana daboola ilaahay magaciisana xusa faynuusyadiinna iyo wixii baxayana iska bakhtiya markaa wuxu uhi wayustaxabu waxaa la sunneeyaa fi lawaani weelasha ataqdiya in la daboolo walow xuta haba la dhigo bicuudin qori fowqa alaaniya weelka dushiisa qoriba sidaa ha loo saareen waxaa kaloo sheekhu halkana yana inooga hadlayaa inuu qofku ijtihaad iyo dadaal samaynayo haddii shay daahira iyo shay najaasiya ay iska dheeh galaanoo ay iskaga qaldamaan walow qofkaa ijtihaadka samaynaya qof indhala oo awood u leh ijtihaad iyo dadaal inuu sameeyaba ha ahaadeen markaa ijtihaadka iyo taxari iyo tawaqi waxaa la yidhaha inuu qofku awooddiisa bixiyo si uu gaadho wixii uu doonayey markaa masalan hadday iskaga qaldamaan biyo daahira iyo biyo nijaasi maro nijaasiya maro daahira raashin iyo sharaab waa inuu ku dadaalayo bal amaaraad iyo wuxuu raadiyaa wuxuu ku kala saari kara waa inuu raadiyaa markaa halkii dannigiisa iyo melihiisa u bato ayuu dabeetana marayaa markaa wayataxaraa waa ijtihaadaya waa dadaalayaa liishtibaahi daahirin shay daahiri marka uu kaga qaldamo binajisin shay nijaasa walow liacmaa ba ha u sugnaado qof indhalo qaadirin awooda inuu ijtihaadiye haddaba ijtihaadkaasi shuruud buu leeyahayoo kow waxaa ka ah shaygan labadan shay aad ku ijtihaadaysaa inay mut inay mutacadid yihiin waxaanad ku ijtihaadaysaa markaa lal kumi buu idhi kumku waxa weeye waa marada ama qamiiska ama shaarka yacni waa halkaa gacanta markaa ee baldhanka lagu xidho halkaasaa kum la yidhaahdaa haddii bimacnaa labada midkood nijaasoobo midna daahir yahay waxba ku ijtihaadi mayside macnaha waxa weeye dee waa inaad labadiiba aad maydhaa ama dee aada iska bixisaa oo mutacadid baanay ahayn waxaa kaloo shardi ah labadan shay waa inay asal xagga yacnii waxaan la doonaya xalaalnimadiisa labadan shay isku darsamay waa inay asal u yihiin waxaan la doonaya xalaalnimadiisa oo masalan dee biyo nijaasoobe iyo biyo nijaasoobe inu ka hadlay walbawli haddii ay kaadi masalan lagu shubay baydhmaan oon wax ura lahayn iyo iyo biyo caadi hadday iskaga kaa qaldamaan ku ijtihaadi maysid ee waa inaad isku dartaa ama aad labadiiba daadisaa oad gebagabaysataa shaaficiyadu waxay dhahan isagoon isku darin ama aan daadin ma gebagabaysanayo waayo biyo ayaa dee agtiisa ah biyaqiinin ilan labadan midunbaa biyo ah marka ama waynu isku daran ama waynu labadiiba daadiyaa wa maytatin dee haddii ay neef bakhtiya iyo mid la gowracay markaa iskaga kaa qaldamaanna iyagana lagu ijtihaadi maaye waa inu iskaga tagaa waa maau ward maaulwardi biyaha maaulwardigee la yidhaha iyo biyo hadday iskaga kaa qaldamaan iyagana waxba lagu ijtihaadi maaye midba mar ayuunbuu ku weysaysanayaayo hadduu wardigu dambeeyo hadduu horreeyaba yacni qof dhaashtay oo dabeetana weysaystoo kalebuu noqonaya waa khamrin khamri iyo khal hadday iskaga kaa qaldamaanna iyana waa la midoo ijtihaad ma leh wa darri utnin caano dameeraad iyo hadday caano kale iskaga kaa qaldamaanna lagu ijtihaadi maayo waa la iskaga tegayaa waa maxramin gabadh maxaarimtaada ay hadday dumar maxsuuro dhex gasho ayana waad iskaga tegi ku ijtihaadi mayse tuulo yaroo markaa dumar yaroo koobani joogaan hadday gabadh maxaarimtaada ka mida ku jirtan lagu idhahdo dee midna ha ka guursana iskaga tegi markaa armada iyadiiba la kulantaa lal kummi kumkii oo markaa isagoo aan mutacadid ahayn may lagu ijtihaadi maayo walbawli kaadidii wa maytatin bakhtigii wa maai lward wa maai wardii maalwardi wa khamrin iyo khamradii darri utnin iyo caanihii dabeeraha wa maxraman iyo maxram gabadh maxramkaagii hadday dumarro kale kaaga qaldanto iyadana lagu ijtihaadi maayo baabu siwaaki cadeeshadii buu u baab yahay markaa cadeeshadu dee waxay ka mid tahay khisaalulfitra waxa la yidhaahdo sidaa daraaddeed baa caday keliya un halkan kaga hadli maayee arrimaha kale khishaalulfitra la yidhaahdana ayagana wuu kaga hadlayaa siwaak markaa marmarintanna waa la yidhaahdaa cadayga lafdiisana waa la yidhaahdaa siwaak sharci ahaanna dee waxa weeye un isticmaalkaa qoriga iyo wixii la mida ee ilka iyo hareerooda loo isticmaalayaa la yidhahdaa siwaak waana arrin wanaagsan oo nebigu sala allahu calayh wasallam inoogu boorriyey oo uu yidhi afkiinnana way wuu daahirinayaa rabbina wuu raalli gelinayaa oo faa'iide adduunyo iyo mid aakhira labaduba ku jiraan yusannu cadayga waa la sunneeyaa laa bacda zawaali saa'imi ka sooman intay iilatay kadib isaga loogama sunneeyo waakaduuhu waa adkeeyeen culammadu liintibaahi naa'imi kii hurdaysoo baraarugiisa walitagayuri famin afka isbeddeliddiisii iyo walisalaati salaaddiiba waa loo sunneeyey wa sunna waxaa la sunneeyaa bilyumnaa midigta in lagu cadaydo alaraaku geedka araagga ee geedcadayga laydhaha baana awlaah fiican waxau leeyahay sheekhu cadayashada waa sunne waayo sidaa aan soo tilmaannay dee nebigu wuxuuhi afkana waa daahirinayaa rabbina waa raalli gelinayaa waxa nebigu isticmaali jiray uu daa'imi jiro oo ficilkiisana ku sugnaadayna weeye markaa wakhti kasta waa sunne waxa uun ay ka soo reebaan shaaficiyadu qofka sooman haddii ay cadceeddu iilato oo ay geestan u iilatay gelin dambe noqoto isaga looma sunneeyo bay yidhaahdeen oo waa karaahiyo waayo nebigu wuxu uhi qofka sooman afgiisa yacnii urta ka soo baxaysa ayaa ilaahay agtiisa ka udgoon riixulmisk markaa khaluufku waa isbeddelka urta afku ay isbeddelayso marka ay calooshu raashinka ka madhato markaa waxay yidhaahdeen welibana inta badan gelinka dambe ayay timaadaayo urtaasi gelinka dambey u badan tahy urtaa wanaagsan ee loo tilmaamay khaluufkaasi inuu leeyana waxay ku tusinaysaa in la doonayo in la daysto in la suulyaano inay karaahiya tabi ayuu yidhi halkaasay ku celleeyeen laakiin waxaa lagaga jawaabay taa mid weeyaane urtani horta waa mid xagga caloosha ka imanaysa mid ilkaanba saaranba maaha midda labaad saxaab baa wuxuu lahaa nabigaan arkay isagoo cadaynaya isagoo sooman inaanan tirin karaynin markaa xilli walba qofku inuu cadaydaa mid sunnaa wey waxaa inoo iman doonta kitaabu siyaam markaynu marayno nawaawi oo isagu dooranaya inaanay karaahiye ahayn ama siyaaku saa'imin bacda sawaal fakhtiira lam yukrah wayaxrumu alwisaal saas o dhan kitaab siyaam bay inoogu iman doontaa karaahiye maaha buu isagu qabaa waakaduuhu cadayga markaa yusannu cadaygii waa la sunneeya laa bacda zawaali saa'imi laa bacda zawaali zawaalka inta caaddu ilaatay kadib maya asaa'im oo li saa'imi u sugnaaday qofkii soomanaa wa akaduuhu cadaygii way adkeeyeen oo culimmadu waxay idhahdeen wuu adag yahay oo yacnii aad bay markaa yacnii inuu qofku cadeeyo yani wuu ka adagyahay xilliyada kale doonidiisa iyo sunanimadiisu xilliyada kale waa ka adagtay liintibaahi naa'imin qofka hurdaa marka uu soo baraarugo ama habeen ha haata ama maalin ha ahaatee waayo nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa ka sugnaatay wuxuu ahaa markuu hurdada ka soo kaco yashgusu faahu bisiwaak wuxuu marin jiray afkiisa cadayga ayuu marin jiray welibana yacnii mar hadduu qofku seexdo oo aamuska iyo afkugu isbeddelaa walitahayuri famin walitahayuri raayixati alfam afka urtiisu hadday isbeddelatana ayana waa la sunneeyo waa la adkeeyey inuu qofku cadaydo ama hurda ha isku beddesho ama cunid ha isku beddesho ama hadaal ha isku ama hadallaan ha isku beddesho iyadana inuu cadaydo waa wanaagsan tahay haddii markaa basal iyo tooniyo iyo waxaan iminka dadka lagu ibtileeyey ee sigaarka inuu qofku ka soo cadaydo oo uu ka soo beddesho weeye haddii markaas ay u suurtogeli weydo oo wixii oo ka uraya markaas ay ay ka goy weydo inaanu masaajidkiiyo jamca soo gelin weeye waayo nebigu sala alla slam wuxu uhi qofka basal ama toon soo cunaa masaajidayda iyo u soo dhowaanin waa laga saari jiray xilliga cumar bin khadaab oo meelahaasaa meelaha ku tukada baa la odhan jiray waxiba waxaa ka daran weli waxaas wax alaala bay hayne dee waxaa gudaafadda markaa sigaarkaa waxaan arkay nin jamac dhan looga baxay siduu kol taraawiix bay ahayd siduu kolba midu midu sii baxaya safkiiba looga dhammaaday isaguna isma oga markaa walitahayuri famin walitahayuri raayxati fam afka urtiisu markay isbeddeshana inuu cadaydo ayaa loo adkeeyey walisalaati salaadda qofku marka u kacayana ama farata ama sunna ha ahaatee ayadana waa loo sunneeyey waayo nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi haddaanan ummaddayda ku dhibaynin ama dadka waxaan fari lahaa farid waajibina inay cadaydaan salaad kasta marka ay tukanayaan wa sunna bilyumna alaraaku awlaah wuxuu yidhi sheekhu waxa wanaagsan wa sunna waxlas alsiyaaku bilyumna inu midigta ku cadaydo dhinaca midigna ku bilaabo waayo nebiga sala allahu alay slm waxaa cajabgelin jiray midigaysiga wuxuu kalay arrinkiisa dahaaro qaadashada feedhashada kaba xidhashada cadaylashada waxaasoo dhan wuu midigaysan jiray al araaku awlaa geedkaa ge araak waa geed cadaygan aynu naqaanno kaasaana weliba fiican qori kastoo markaa ur wanaagsan lebaa ku xiga haddana qorigii kale yacni waxaa liyaaliya wixii markaa qofka dee waxaa ilkihiisa saaran ka qaadayo ku nadiifinayo ayaa markaa meesha soo gelay walow maraba ha ahaatee ويستحب الاكتحال وترا وغبا الدهن وقل ظفرا ويستحب وعلى سنيا الاكتحال عند كورشو وترا تريس دير وغبا وقت وقت الدهن سبكو وقلم قر ظفرا عدنا يسكقرو عديه هنا يسكقو وانتف ليبطن kilinkilada timihii ku yeelanaya iska tif wa yuqasu shaaribu shaarubtana waa la qusayn waalcaana taxliq timaha hoose xubinka taranka agtiisa ka baxana xiir waalkhitaanu waajibun guditaankuna waa waajib libaaliqin calaa baaliqin qofkii qaangaadhka ahaa saatira kamratin xubinkaa ragge intiisaa hore harga yara qaryu qadaca jaraya walisma magac waxa la odhan karunbuu min unhaa tii dhadigaydna ka jarayaa wa yukrahu lqazac qazac waa dhanxiir in timihii dhan la xiiro ama dhinacyo ayaa karaahiyaa tanasuhan karaahiyatu tansiih waalakhdu ka qaadid ayaa iyaduna karaahiyaa min jawaanibi canfaqatin canfaqa waxaa la yidhaha waa timaha dabinta hoose ka baxa inuu dhuubo oo markaa dhinacyada unoo dabeetna wax yaru ka soo yuugo wa lixyatin garhkii ayadana hareera inuu ka soo qoro wa xaajibin sunnihii markaa inuu ayadana jawaanibta ka qabto wa xalqu shacri imra'atin waxau leeyahay sheekhu wa yustaxabu اliktixaalu witra waxaa la sunneeyaa indhakuulasho in la indhakuusho ayaa suma ah si witri ah oo tiro isniman ah tiro isdheer ah in loo indhakuusho ayaa la sumeeyaa imid baalka la ydhaana lagu indhakuusho igtaxilu bilismidi fainahu yajlu lbasra wayunbitu shacar xadiidka markaa nasaa-i warinayo imid ku indhakuusha araggana markaa wuu iftimeeya wuu faydaa timahana wuu saaraa oo waa indhakuul markaa weliba yacni dhagax iyo macdan laga sameeyo indhaha aad iyo laxaad qiimo weyn ugu leh weliba witri iyo tiro isdheer man ijtaxala falyuutir qofka indhakuushaa witri ha ka dhigta baa liyi waa inuu witri u ka dhigtaa oo markaa mid walba saddex iyo maye midna saddex midna laba saasay markaa witri ku noqonaysaa bay yidhahdeen markaa indhakuulashadu marka ay dee sida ismidkaasoo kale lagu indhakuulanayo ee ujeeddada laga leeyahay ay tahay yacnii indhuhu ha kuu caafimaadaan oo araggu ha kuu xoogaysto rag iyo dumarba waa u fiican yahay waa u sunne laakiin marka indhaha qurxuntooda uun loo jeedo waxay culimo badan oo mucaasiriin iyo muxaqiqiini ku tegeen inay taasi dumarka un gaar u tahay in aan raggu shaqo ku lahayn sheekh maxamed saalix alcuthaymiin ayaa sidaa markaa u tilmaamayey ilaanay wama haddii quruxun looga jeedo inay markaa taasi arrimii haweenka tahay ee rag aanay u habboonayn laakiin marka ay yacni ismidkaa iyo waxa indhaha lagu dawaynayo lagu ilaalinayo ay tahay in rag iyo dumarba markaa u fiican yahay wayustaxabu liktixaalu witra wakibbani dahin wakhti wakhti subko oo dhaasho oo waxaa la sunneeyaa inuu qofku wakhti wakhti dhaashado waayo nebigaa yidhi subkada wakhti wakhtigaa waxa kaloo nahyi baa ku soo arooray ayana wakhti wakhti mooyaane xilli walba in la dhaashdo markaa wakibban wakhti wakhti idahin subko oo dhaasho marka halkaa shaaficiyadu laba tafsiir bay saareenoo qaar waxay leeyihiin waxa weeye imika intaad yar dhaashato inaad dayso oo deeta markuu qalala haddana aada dhaashato qaar baa saa u fasiray laakiin waa mid laga xoog badanya waxa weye inaad maalinna maalinna inaad subkato maalinna inaad iska dayso sida markaa xadiidkaasi uu ku soo arooray ee uu markaa u diidan yahay xilli walba iyo maalin walba inaad markaa subkato inaad iska daysaana ayana basaas bay noqonaysaa wax laga roon yahay weeye markaa maalin subkaoo feedho maalin iska daa sidaas weeye wakhibban wakhti wakhtina iddahin subko waqallim gur dufran ciddiyahana iska gur waxaa la sunaya qofku cidyahana inuu iska gaabiyo waayo waana fidrada ayay ka mid tahay haddii iska daayana dee way dheeraanayaanoo way foolxumanayaan weliba wasakhna laga yaabo adiga caafimaadkaaga inay waxu dhinto ama tahaaradaadii iyo meelihii ay biyuhu inay gaadhaan iska hor istaagaysaa inay ku ururtaabaa laga yaabaa saa daraaddeed ayada cidyahana iska guraysaa waana dee xilli alyaaliya xilligii qofku u baahdo afartan wax ka badanna qofku waanu inaanu isku daynin sida xadiidku ahaa anasula wuxuu noogu waktiyey shaarubaha iyo cidda iskaguridda iyo kilinkilada iyo tiba hoose iska xidhitaankooda afartan wax ka badan inaanaan isku daynin markaa wiigiiba mar iyo xilli alyaaliya xilligaad u baahataba waqallim gurdifran cidyahana iska gur wantif liibtin liibtin kilinkilada iska tif marka qaarkood baa kitaabku abyaada aan ka mid ahayn bay sharxu soo dhigaa markaa iyo iska kiin qaldami wantif liibtin kilinkiada timaha kilinkiladana iska tifo iska rif markaa rifidhaasaa wanaagsan laakiin haddii ay markaa xanuunku noqoto ama u keli waa inuu iska xiiraanaa waa midu furan oo iyadana way wanaagsan tahay in timaha uu qofku iska wayuqasu shaaribu shaarubtana waa la qusaynaya oo waa la iska gaabinayaa oo waa inay markaa debintii ay muuqataa waayo nebiga sala allahu ala sl ayaena faray inaan shaarubaana iska gaabinno garhkana aynu la hadhno halka isbeddelka markaa dadkii sameeyeenoo wax kastoo layna faray ila shayddaan baa garab socda ee la isbeddelay shaarubin imka laadhay garhkiina la xihayo nebiguna wuxuuna faray inaynu garhkanala daysano shaarubaan iska xirno wayuqasu shaarib walcaana taxliq caanada waxa weeye timaha xubinka taranka hareerihiisa ku yaalla kuwaana iyagana iska xiro ha isku daynin oo yay kugu dheeraanin rag iyo dumarba waalkhitaanu khitaankii iyo gudniinkii waajibun mid waajib weye libaaliqin calaa baaliqin qofkii qaangaadhka ahaa waajib buu ku yahay qataca waxaan u jarayaa saatira kamratin intaa yaree hore haraggaa qarinaya ayuu jarayaa ninkii waalisma min unhaa tii dhadigaydna xubinkaa yar ee badriga la yidhaahdo ee xubinkaa taranka ee dumarka halaaga adigu ka soo baxdo korkeeda ku yaalla ee ka curfi diinka culimmadu ay ku tilmaamaan kaa yacni wax magaca goyn la odhan kara uun macnaha waa in la goy waa in laga dhiijiyaa macnaha sheekhu hallan khitaanka markuu ka hadlayey laba arrimood buu inoogu sheegay mid weyne xukunkiisa wuu inoo sheegay oo wuxuu inoo tilmaamay inuu yahay siday shaaficiye qabto waajib rag iyo dumarba kaasi waa xukunkiisii kayfiyadii iyo qadarkiisiina wuu inoo sheegayoo waxaan labsi iyo khalad geli karin ayuu ayadan inoogu sheegayoo raggana xubinkooda intaa hore haraggaa yar ee kolla dib uga noqda kolla qariya intaasaa laga goynayaa dumarkana yacnii xubinkaa yaree halkaa kaga yaalla ee badriga la yidhaahdo oo isaga lafdiisa ay tilmaameen atibada iyo dhakhaatiirta aqoonta u lihi inuu sida kaa raggoo kale isaguna barag leeyahay ayuunbaa laga dhiijinaya ama wax yaroo magacaa laga jaraya sheekha maawardi laydhao kale wuxuu lahaa wa yuqtacu minhu aljildatu almustacliya haraggaa yaree sare ayuunbaa laga goynaya xubinka lana wada goyn maayo bartan kale laga jari maayo waayo waa xubin muhiima yacnii artariyaa ku jira oo yacnii dhiig badan buu leeyahay markaa waa in korkaa yarun laga dhiijiyaa aan wax kale loo geysanin markaa xukunkiisina wuxuu inoogu tilmaamay mid waajiba kayfiyadii qaabkiina sidaasuu inoogu caddeeyey fuqahadu yacnii qaar badani waxay qabaan sidaa shaaficiyadu qabaanoo rag iyo dumarba waa ku waajib qaar qaba ragga iyo dumarkaba waa u sunnana waa jiraan qaar qaba ragga waa ku waajib dumarkana waa u sunnana waa jiraan qaar qaba ragga waa ku waajib dumarkana waa makrama waa maamuusun ayagana waa jiraan xagga nusuusta marka aynu u noqonno kan ragga horta isaga wax muran iyo wax adali kuma jiraan hadday tahay waajibnimadiisa hadday tahay faa'iidooyinkiisa hadday tahay qaabkiisa iyo qadarkiisa iyada wax murani kuma jiraan laakiin ka hadalku ka taagan yahay ee mashaakilka laga ogay hareerihiisa waa gudniinka dumarka horta sidaasaa culimmada muslimiintu ay u qabaan cid tidhi oo culimmada muslimiinta ka mida tidhi dumarka yaan la taabanin baana culimmada muctabarkaa ee aqwaashoodu muctabarka yihiin ma jirto anugu maan arag cid tidhi ha la iska daayo mid waajibiye iyo mid yidhi waa sunna iyo mid yidhi waa magrib waa maamuus weeye xagga nusuusta marka loo noqdo qur'aanka rag iyo dumar toona waxba kama tilmaamin uma waxayna an itabic millata ibraahiima nebiyullahi ibraahim milladiisa iyo diintiisa raac uma waxayna ilayka an itabic millata ibraahiima xaniifan oo dabeetana nebi ibraahim waxa la yidhi wuxuu siddeetan jir buu isku guday halkaasaa yacni xagga ragga looga deliishadaa xagga axaadiida marka loo yimaado axaadiid caama ayaa jirta oo khamsun min alfitra shani fitraday ka midii nebigu yidhi alkhitaan baa ka mid ahaa gudniinka waa xadiis sugan isagoon u kala qaadin rag iyo dumar waxaa jira xadiid kale oo nebigu sala allahu alay slam isagoo ka hadlaya maydhashada ida iltaqa alkhitaanaani faqad wajaba algusl labada la gudaa marka ay kulmaan maydhi waa waajibay baa nebigu sala allahu alay slam yidhi wa masa alkhitaanu alkhitaana ayaa riwaayadka qaarna ay tilmaamayaan halkaa nebi maxamed afkiisa waxa ka soo baxay in gudniin jiro oo dumarkana la gudayo raggana la gudayo oo labadaa la guday marka ay kulmaan maydhi waajibayo sidaa daraaddeed baa imaamu axmed ibnu xambal waxaa laga wariyey inuu yidhi wuxuu xadiidku daliil u yahay in dumarka la gudi jiray sheekh maxamed naasiruddiin alalbani wuxuu yihi dumarka guditaankoodu kaana macruufan lada salaf culimmada salafku macruuf ba agtooda ka ahaa in dumarka la gudo xagga axaadiida gaarkaa xadiid baa jira lagu murmo derajadiisa sheekh maxamed naasiruddiin alalbani markuu isu geeyey duruqdiisa faraha badan ama tamaamulminaha ka hadla ama saxiixada sida saxiixadaha ka hadlaye uu tilmaamay marka la isu geeyey bimajmuuci duruqihi inuu ansaxay kaasina wuxuu tilmaamayaa ruux dumarahoo gudi jirtay dumarkaoo reer madiine ahayd baa jira markaa isaguna gaar dumarka ugu soo aroorayoo ay warinayaan abu daa'uud iyo bazaar iyo tabaraani iyo albanina uu tasxiixinayo tamaamulminaha iyo silsilahaba uu ku tasxiixinayo marka majmuucu duruquu isu geeyey xadiidkaa nebigu sala allahu alay slam ruux dumar ahoo dumarka gudi jirtay ayuu tilmaan siinayey markaasuu lahaa gud ama ursii buu yidhi hana ku xeel dheeraanin wejigana isagaa u nuur badan raggana isagaa u dheef badan iyo sawjkee ursii buu yidhi ama yacni in yar ka goo xadiidkaasina waa uu ansaxay marka axaadiidka caamkaa iyo axaadiidkaa gaarkaa marka la eego iyo aqwaasha culimmada muslimiintu sidaa ay qabaan yacnii dumarku gudniinkaasay leeyiinoo lagama tegi karo kayfiyadiisii iyo qaabkiisiina dee waxa inoo tilmaamay sheekha oo waa ta aynu caddaynay ee xubinkaa badniga laydhaah ayuunbaa laga dhiijinayaa ama haraggaa yar baa laga goynayaa waxaa haddaba timi markaynu sharciyin weligeedna kutubtu sidaasay u caddaynayse meel laga maray ma garanayno waayo kutubta fiqigi mid waliba saasuu caddaynayaa haddaba qaabkan innagu dumarkeenna innagu aynu u gudno ee loo yaqaano gudniinka fircooniga ah ee xubinkii taranka oo la googoynayo xubinkaa badrigaynu tilmaannay oo la jarayo dabeedna laysku tolayo taa waxaynu ku tilmaami karnaa inay tahay jariima iyo dembi iyo xaaraan waajibinaysa qofka sameeya in la qisaaso oo qisaanta samaysay iyadana intay goyse laga gooyo daan horeba looga sii goynin ama yacni haddaan qisaas suurto gelayna yacni mag in laga qaado waayo waxaynu ognay yacni xubinkaa taranka ee dumarka yani debnihiisa haddii la gooyo inay magteeda oo dhammi ka waajibayso markaa waxaanu leenahay qaabkayn innagu hablaheenna aynu u gudnaa waa qaab jariime iyo dembi ah weyn waayo waxay khilaafsan tahay kow sidaa diinteennu aynoo tilmaantay diintii inay tidhi guda qaabkii ay tidhi u guda waynu weydaaranoo qaabkan kale ee googoyntan iyo toliddan aynu u weydaarannay midda labaad tahaaradii dumarka waxbuu u dhimayaa waayo ruuxa dumari markay tahaaro qaadanaysa istijoonaysay caado ka maydhanayso dee xubinkeeda inta muuqata inay maydhahe marka laysku tolo dheg laysku siiyo halkii ay maydhi lahayd waa qarsoon tahay idan tahaaradeediina halkaa waxba uga dhinmaya caafimaadkoodii ayaa ayana dhib badani ka jirtaayo dee meeshii ilaahay ugu talagalay furnaanta ee markaa caadadiiiyo wasakhdii ay ka soo baxaysay markaan mag laga siiya irbad in leeg laga dalooliyo caadadii baa isku taagaysa dabeedna markay isku taagta xanuunno fara badan ayaa ku imanaya waxa ay keliya ka cabanayaan iyo dhabar ay ka cabanayaan curuq ay ka cabanayaan mushkiladda oo halkaasaa ku keenay waxaa kale oo waxyeello u geysanayaa mucaasharadii iyo xidhiirkii qoysnimo ayuu wuxu geysanayaa waayo dee iyadoo la googooyey oo la kidfo dhiiggu hayrafayo marka la yidhaahdo mucaamalo ha la sameeyo dee waad arkaysaa cadaabtiiyo dhibta ku jirta waad arkaysaa halkii ahayd raaxa iyo laday macanay ka hesho dee dhib bay kala kulmaysaa bal waxba laga yaabaa dee in markaa ay hamadiiba saa kaga tagta ayaa dhici kartaa yacnii dhalmadii xubinkii ay ahayd markay dhalayaan saynu dee xolaba ku aragnay inuu sidii caadiga lagu tala u kala baxo ilmu uga soo baxo dee ila waa meel hore loo gobgooye qarax baa ku imanaya oo laga yaabaa ilaa dabada inuu gaadho qaraxaasi yacni waa mashaakil marka ay lagu sameeyo ilaa iyo inta ay ka dhalayso waa mashaakil aan ruuxa dumara ka hadhaynin sidaa daraaddeed waxaa waajib inagu ah yacni in laga joojiyo dumarka oo laga daayo haddii ay ujeeddadu laba arrimood ay ahayd oo mid ay ahayd xafidaad bay ahaydo waa lagu ilaaliyo waxba ilaalin maayo alla wuxuu ilaalinayaa ma jiro waxa qofka ilaaliyaa waxa weeye iimaankiisa akhlaaqdiisa dhaqankiisa diintiisa tarbiyada wanaagsan ee la siiyo ayaa ilaalinaysa ee toltol ma ilaalinayo oo aqal la qufulaya maaha haddii yacni la odhanayo mararka qaarkoodna dee macnaha rag baa loo samaynayaayoo yacni inan aan si ahayn lama aqbalayana taana imika waa laga ilbaxay oo hawsheedii dhibteedu waxay leedahay waa laogyay waxaa keliya un in loo sheego dee inaan markaa lagu samaynin baa laga maarmaana markaa waxaan u yar faahfaahinayaa meeshaa mushkilad badani ay ka jirtaa ciddan markaa iyadu runtii dee hay-adaha iyo ururada markaa la xidhiidha eele ha la joojiye markaa ayagu ka hadlayaana yacni waa qaar iyaguna diinteenna ka baxsano ajendo kale iyo ujeeddooyin kale ayay leeyihiin haddii la doonaya markaa in la joojiyana waa in arrin ka dhashay culimmada iyo dhakhaatiirta iyo dadka iyagu waxaana ay khusayso oo aan iyadoon cidi markaa daba taagnayn waa in laysaga yimaadaa la sameeya waalkhitaanu waajibun libaaliqin calaa baaliqin qofkii qaangaadhka ahaa qaadaaca wuxuu jari saatira kamratin xubinkaa taranka intaa yaree qarinaysa yacni intaa hore xubinka taranka ragga kamra intaa xashafadaa la yidhaahdo walisma min unhaa tii dhadigeydna magaca goyn wax la odhan kara un ayuunbaa xubinka yare badriga laga samaynayaa wa yukrahu lqazac qazac waxa la yidhaahdo ayaa la karaahaysto qazacow waxa weeye waa dhinaxiir waa laga yaaba beriga hore in lala yaabo laakiin dee imika waynu arkayna haddaad imika suuqa kadin alla kadinkaad ka baxdo nin mid qasaca sabeeyaad baad arkaysaa mid ama intaa hoose xiiray oo markaa intaa sare ka dhigay baad arki ama mid dhinacyada xiiray baad arki ama mid dayuurad iska dhigay baad arki yacni waa wax markaa aynu arkayno camal aaliyan aynu arkayno markaa ama dhinaca la xiro ama dhinacyadoo dhan wada la wada xiro yacni waa tashwiih iyo waxaan habboonayn weeye tanazuhan karaahatu tanziih maaha karaahatu taxriim waa karaahatu tanziih walakhdu waxaa kaloo ayana la karaahiyaystaa ka qabasho iyo ka qaadid yacni laga gooyey min jawaanibi canfaqati canfaqa waa yacni debintaa hoose timaha yare ku yaalla inaad hareeraha ka soo googoyso markaad soo dhubto wa lixyatin wa xaajibin garhka iyo sunnaha markaa iyagana in la dhilo oo la qorqoro ayaa iyaguna karayo tanmiiskii la nahiyey ayuu noqonayaa marka haddii googoyntii markaa karaahiye lagu tilmaamay dee xiiridina iyana waa la mid marka iyagu karaahiyun bay qabaan shaaficiyadu xiiridda wa xalqu shacri imra'atin haweenay inay timaheeda xiirtaana ayana waa karaahiyo maxaa yeelay timuhu dumarka qurux bay u yihiin xiiridda ay markaa iska xiidhaanna yacnii foolxumay u yihiin gaabsiga ay gaabsadaanna tashbiih ay raggii markaa shabbahayaan ay isu ekaysiinayaan ayay noqonaysaa markaa waa xalqu shacri imra'atin ruux dumara timaheeda xiidhidhiisuna waa karaahiyo wa raddu tiibin iib wa rayxaanin iyo dhirtaa udugelay in la celiyo calaa man yuhdii qofkii soo hadiyeeye lagu celiyaana waa karaahiyo qof baa cadar yar ku siiye ama rayxaan iyo dhirtaa uduggelay buu ku siiyey inaad ku celisoo tiraa ma doonayo ma fiicna waayo nebigu sala allahu alayh wasalam yacnii in wuu nahiyey in la celiyo qofka diib iyo wax uduga ku siiya waayo ur udugsanna wuu leeyahy qaadidiisuna waa wax fudud buu yidhi sidaa daraaddeed ayaa celintiisu looga wanaagsan yahy wa raddu tiibin tiib iyo udug celintiina waa karaahiyo wa rayxaanin iyo wuxudgoon calaa man yuhdi qofkii kuu soo hadiyeeyey lagu celiyo wa xaramuu culimmadu waxay xaaraam yeeleen khidaaba shacrin tima in la mariyo bisawaadin wax madow timihii caddaaday in madow la mariyo waa xaaraan lirajulin wamra'a nin iyo gabadhba waa ka xaaraan laa liljihaadi qaradiljihaad ayaga haddii loo samaynayo maya buuri waxau leeyahay sheekhu waxaa xaaraana in timihii madow la mariyo ma timo garh ha ahaadaan ma kuwa madax ha ahaadaan rag iyo dumarba waa timihii caddaaday ee cirroobay way xadiid abu daawuud warinaya nebigu wuxuu ku tilmaamay inay akhruzamaanka iman doonaan dad markaa timahooda markaa madow marinayoon urta jannada aan urinaynin rag culima ama rag waanbaad arkaysaa garka maalin walba soo madoobaynaya ama timaa madaxa soo madoobaynaya waayo nebiga markii loo keenay abubakar aabbihii oo madaxiisa aad dareemo moodo hayiru haadaa wajtanibu sawaad buuhi waar dooriyi caddaankan madowgana iska ilaaliya buuhi ha madoobaynina waxaramuu khidaaba shacrin in la mariyo bisawaadi wax madow lirajulin wamra'a rag iyo dumar ba waa ka xaaraan laa liljihaadi maya yani waxa lay culimmadu haddii markaa ninkii odayg ahay dhakada caddaa jihaad gelay dee berigaa horena seef iyo dee xoog baa wax layskaga qaadaya o laysula baxaya iyo leer dee hadduu markaa dhali u madoobaysanaya dhallinyaraha lagu moodo yaan lagu soo hujuumin yani way iska fiican tahay bay yidhaahdeen ila haddii kaleu dhakada boosaagaa dhigaya waa la soo jiidayaae laa liljihaadi qarad iljihaada iyada mayo waa isaga samaysan ka irhaab ulcaduwi baa ku jira bay yidhahdeen baabulwuduu'i waysadii ayuu u baab yahay wuduu iyo waduu haddii wuduu la yidhaahayoo la godo waa weyse isticmaalkii weeye waduu haddii la yidhaahdana waa wixii lagu gebagebe lagu weysaysanayey markaa min alwadaa'a oo dee iftiinka iyo wanaaggaa sabuu ka ahaaday sharci ahaanna waa biyaha oo loo isticmaalo xubno gaar ah ayaa la yidhaahdaa muujibuhu buu idhi haddaba sheekhu waxa waajibiya maydhi ee weyso alkhaariju waxa ka soo baxay min sabiilin waddo kayra maniyin mani aan ahayn muujibi taqsiili maydhiga waajibinaysay kadaa zawaalulcaqli caqliga suulidiisuna waa la mid laa binawmi laa binawmi kulli mumakkinin hurdada mid kastoo qabadsiiye badhidiisa dhulka hurdadii hadduu caqligu ku tago maya wa lamsi mar'atin rajul iyo nin oo taabta gabadh laa maxramin mid maxaarimtiisa hadduu taabto maya wa xaa'ilun waxu kala dhaxeeyaa kafa wuu manciyey linaqdi buriddi hadday waxu kala dhexeeyaan wa masu farji basharin bini'aadmi xubinkii taran taabashadii bibatni kafin kafka iyo gacanta xaggeedaa hoose cad lagu taabtaana isaguna waa burinaya waxau yidhi sheekhu muujibuhu waxa waajibiye weyse ee keena waa alkhaariju min sabiilin macnaha muujibu waa mufradun mudaafun wa camimaya marka yacni waxyaalaha keena ee waajibiye asbaabta waysada keentay waajibisa waa alkhaariju min sabiilin waa waxa ka soo baxaa jid yacni waxaa looga jeedaa yacni ama xaggan xubinkan taranka ama dabada waxaasi ha ahaado yacni wax muctaada ama waxaan muctaada ama ur ha ahaado ama cayn ha ahaado wuxuu doonaba ha ahaado wuxuuse ka soo reebay hayra maniyin muujibi taqsiili mani buu ka soo reebay oo shaaficiyadu waxay qabaan manidu masalan qofka oo wayse qaba haddii uu fikiro ama isaga oo masalan baridiisa dhulka qabadsiiye oo si tarabuca u fadhiya hadduu ixtilaamo oo sidaa mani kaga timaaddo maydhi unbaa ku waajibay laakiin waysadiisa waxba kamay noqon yacnii runtii in badan oon baadhay yacnii adilada iyo bal waxay u cuskanayaanna runtii waxay u cuskadaan oo aan cillo ahayn maan helin waayo waxay ti yidhaahdeen un wuxuu waajibiyey labadii arrinkoodii weynaa labada arrin wayse iyo maydhi bay haayeen markaa wuxuu waajibiyey kii weynaa oo maydhi gaarnimo waajibiyey kii hooseeyey caamnimadiisa markaa kumuu waajibinin waxay dhahen waxay la mid tahay qofka zaani muxsinkaa qofku isagoo meheroola sooma hadduu sinaysto dee labada xad kii weynaa unbaa ku waajibayo rajmigaa laakiin kii hoose ee markaa jaldigaha kuma waajibaynin macnaha waxyaala qiyaaska iyo markaa cillada ayuunbay keeneen laakiin xanaabilada iyo yaani waxay kala mid dhigayaan weysadii inay ku jabayso soo bixitaankeeda ayay markaa ku tegayaan ayagu muujibuhu alkhaariju ka soo baxay weeye min sabiilin jid ka soo baxay hayra maniyin een mani ahayn muujibi taqsiili manidii waajibinaysay maydhashada kada zawaalulcaqli waxaa ka labaaduu yahay ee waajibinayaa caqligiiyo tamyiizdii hadday qofka ka tagto wuu waasha wuu miyir doorsoomay ama way asturantay oo yacani hurdo oo kale weysadii way ka burtay markaa qofka oo waxa weysadii baa waajibtay haddii dee wixii loo weysaysanayay wakhtigeeda joogo laa binoomi kulli mumakkinin caqligu hadduu ku tago maya hurdo qof kasta oo qabadsiiya mumakkinin qabadsiiyey maqcadatu min alard qofku hadduu qabadsiiyo baryihiisa dhulka oo uu sidaa ku seexdo ka buri mayso bay lehy shaaficiyadu weysadu waayo shaaficiya waxay qabaan hurdada annoom nafsu inaanu naaqid ahayn naaqid maaha buriye ma aha ee wixii burinayey baa yimaaddo markuu seexdo oo al caynaani wikaausa xadiid baa ahaa labada indhood soo jeedkoodu waa xadhigga dabada fa idaa naamat ilcaynaan istadlaqa alwikaa hadday labada indhood seexdaan dabadii waa furanta markaa qofkii wax ka soo baxay waruma hayo laakiin markanuu barida dhulka qabadsiiyo dee baridiisi waa u qallaxanta waxba kama soo bixin weeye laa binoomin laa binoomi kulli mumakinin mid kastoo qabadsiiyey yacnii baridiisa dhulka qabadsiiyey hurdadiisa hadduu caqligu ku tago kaga buri mayso laakiin hurdadii aan sidaa ahayn oo kale oo dhan ee ama ha jiifsado ama dee israjoogba ha ku gamo ama fadhi kale oonu dabada qabsi yacni hurdooyinka noocaasa way ku buraysaa culamada qaar baa qaba hurdada jiifka unbay ku burtaa qaarna waxay qabaan hurdada mustaqriqaa ee faraha badan ayuunbaa burisaa wa lamsu mar'ati rajul waxa kale oo waajibinaya taabashada uu nin taabta gabadh wa lamsu mar'ati rajul nin taabta gabadh laa maxramin wuu xaa'ilun linaqdi kaf wuxuu raaciyey hadday maxram tahay maya oo dumarkii maxarimtiisa ay tahay haddii xaa'il iyo wuxu kala dhexeeyaanna maya uma burinayso markaa shaaficiye waxay qabaan hadday kulmaan eg waa kulan isgaadhid jidh nin iyo gabadh ajnabi ah ajnabi maxaa laga wadaa aani isgeya maaha walaalihii maaha isu eddadii maaha isu abaryarkii isu hooyadii isu adeerkii isu abtigii maaha yacnii laba ruuxoo iskeya oo weliba dad waaweyna ma hadday inan yar tahay iyo nin weyn ama hadday inan yar iyo gabadh weyn tahay welibana yacnii laba qof oo waaweyn oo xaddulistihaag gaadhay wax u kala dhexeeyaana aanu jirin intaasoo qayd bay u xidhayan wax u kala dhexeeyaana aanu jirin weysadii waa buraysaa taa kulankaa yani jirkooda isku dhaca iyago iswadaarada isku dhaca madaahibta qaar baa qaba haddii yacnii shaaweeya ujeeddo loo taabto ayuunbay ku buraysaa qaar qabayna dhexba ku burayna waa jirtaa xagga markaynu nusuusta u weecanno waayo ow laamastumu nisaa'a ayaa shaaficiye waxay ku fasirayaan aad taabataan lamsigii cadiga taabashadii bay ku fasirayaan halka culamada kale ow laamastumu nisaa'a yacni jimaac iyo galmadii ay ku fasirayaan xagga nebiga waxa ka sugnaatay inay caayisha tidhi annahu salaata qabbala bacda nisaa'ihi uma kharaja ila salaa walam yatawadda nebigoo weyse qabaa inuu dumarkiisa qaar ka mida dhunkaday salaadda u baxay dabeed isagoon weysaysan oo tumayma adigay ahayd bay yidhaahdeen markaasay qosashay aamusta yani tu dhunkada cashayma adigay ahayd waxaa sugnaatay habeen in nebiga intuu isagoo la hurdo u kacay u cibaadada u kacay inay daydayday dabeetana isagoo sujuudsan ay gacmaheedu ku dhaceen calacalaha lugihiisa waxaa kaloo sugan isagoo taajuday inay lugaha ku soo kala fidinaysay oo uu iska celinayey saa daraaddeed ayaa culimo fara badanoo muxaqiin waxay ku tageen yacnii inaanay taabashada dumarku aanay burinaynin weysada madaahibtoona waa inay aqbashoodii tilmaanay walamsu mar'ati rajul taabashada nin gabar taabto laa maxramin maxram haddii dumarkii maxaarimtaha u taabto ka buri mayso wa xaa'ilun wuxu kala dhaxeeyaa linaqdi buriddi kafa waa manciyey macnaha hadduu labada qof u kala dhaxeeyo mare iyo wixii la mida bac iyo mar hadduu xaa'il labadooda jir u kala dhaxeeyo ma burinayo waxaa kaloo isa weysadii burinaya waa masu farji basharin bini aadmi xubinkiisa taranka oo la taabto bibatni kafin gacanta inteedaa cad lagu taabtaa burisa yacnii dhabarkan iyo halkan iyo haddaad ku taabato suxulkay ma burinaysa lug haddaad ku taabatay ee waa gacanta inta horan ama mid dumanaada ama mid rag ahaado waayo nebigu wuxu uhi man masa dakaru falyatawadda xubinkiisa taranka qofka taabtaa weys ama farjahu ama dakaran xubinka taabta idaa afdaa axadukum yaddi ilaa farji marka uu gaadhsiiye midkiin xubintiisa farjiga waxu kala dhexeeyaana aanay jirin ha weysaysto ayaa xadiidkuna say warinaya anuu ahaa wa masu farji basharin bini aadmi xubinkii taran oo la taabto bibatni kafin kafku kafka intaa hore taraqlidaa la yidhaahdaa calooshiisa iyo baatinkiisaoo lagu taabtaa burinaysa wakhtiira waxaa la doortay oo imaamu nawowi uu doortay in laga weysaysto min aklin cunid lilaxmi اljusuri hilibka geela cunidiisa in laga weysaysto ayaa imaamu nawowi doortay waxa uu leeyahay sheekhu waxaa la doortay oo imaamu nawowi iyo jamaaco kale ay doorteen inay ka waajibayso weysadu hilibka geela cunidiisa ama ha qaynada ama ha bislaado waayo nebigaa la weydiiyey hilibka geela ma laga weysaysanayaa haa buuhi kaariga ma laga weysaysanayaa buuhi haddaad doontaan buuhi waa xadiis saxiixoo sugan xadiid kalea jira iyagu qaataan oo jaabir uu leeyahay labada arrimood rasuulka ilaahi waxaa dembeeyey inuanu ka weysaysan waxay dabtaabtay waxaa dabtaabtay oo markaa dee hilibkiina soo gelayo lakiin waxa la kaasina waa caam kanna waa khaas caam iyo khaasna isma caaridaan saambuusaha isaga laga weysaysan maayo waayo hilib geel maad cunin saambuusa cunto wacan mar hadduu magacaba ka tegays weysada waxaynu soo tilmaamayn biyaha hadday biyanimoba ka tagaan magac kale la baxaan inaan biyo loo ictibaana lagu dahaaro qaadanayn dee iminka waxaa yaray halkaasee basal dhex galay ee wax kale daqiiq dhex galay ee magaciiba ka tegay saambuusa loo bixiy waxba laga weysaysan maayo dee kaydhaa waan ka weysaysanayaana waa u furanta waa u furan tahay kaydhaha anugu waan ka weysaysanaya waa u furan tahay laakiin waxba laga weysaysan maayo wakhtiira min aklin lilaxmi اljusuri hilibka geela cunitaankiisa in laga weysaysa ayaa la doortay oo imaamu nawowi uu doortay waayo mana ogidba dee waxaa ku jira inuu hilib geel iyo inu wax kala yahay ومع يقين حدث أو طهر ومع يقين حدث حدث مركع قفك يقين صدو أو طهر ما طهارو إذا طرى شك شك مركع يماده بضده شيء كسو شيء كسور جيدي إنه سود الريمر كشكيو عميل يقينه yaqiintiisiiyo siduu hubaa shaqaynaysaa wa saabiqun ka horreeye idaa juhila marka laga jaahil noqdana khud qaada baa lo odhan didda maa qabla yaqiinin yaqiin wixii ka horreeyey ka ka soo hor jeedooba sidkiisaa qaadaa lo odhan xaysu goortii lam yuclam bishayin waxba aan la ogaaninna falwuduu'u weysaa multasamun waajiba halkan yacni waxooga yar rakaakaabay leedahay yar adayg baa ku yar jiraa waynu kala qaadaynaa wa maca yaqiini xadain aw duhrin waxa weeye qofku hadduu yaqiinsado xada ama duhri idaa taraa shakun bididdihi didkiina wuu ka shakiya waxaad yaqiinsanayd inaad weyse la'ayd eg waa xada baad yaqiinsanayd waxaad ka shakiday didkiisii oo ah inaad weysaysatay maxaa yaqiinaad hubtaa weysadii weysela'aantii ayaad hubtaa xadadkiia maxaad ka shakiday inaad weysaysatay ow tuhrin wa maca yaqiini tuhrin waxaad yaqiinsatay inaad weyse qabtay idaa taraa shakun bididdihi waxaad ka shakiday inay kaa jabtay taasi waa intaa wuxuuna yidhi camila yaqiinuhu siduu hubaa shaqaynaysaa kanaad ka shakiday iskaga tago waxaad ogeyd inaad weyse la'ayd inaad weysaysatay baad ka shakisantay inaad weysayso ka soo qaaday ina xadas baad hubtaa imka weysayso waxaad ogeyd inaad daahir ahayd inay kaa jabtay baad ka shakiday inaad daahir ahayd oo yaqiinaa qaado oo shakiga ka tag waayo alyaqiinu laa yuzaalu bishaki baa qaacida tahay shaygay yaqiin tahay lahuba shaki laguma kaxeeyo shayga aad hubto shaki laguma kaxeeyo marka waxa weeye wa maca yaqiini xadain qofku xada iyo weysela'aan hadduu yaqiinsado ow tuhrin ama tuhri buu yaqiinsaday idaa taraa shakun shaki markuu soo dariyo bididihi kii ka soo hor jeeday buu ka shakiyey inuu soo dariyey xada markaad yaqiinsaday inaad weyse qaadato weyse qaadad soo dariyey ayaad ka shakiday duhri baad yaqiinsatay inay weysela'aan soo dariday baad ka shakiday caamila waxaa shaqaynaya yaqiinuhu sida yaqiintiisaabaa shaqaynaysa yaqiinuhu ama caamila yaqiino biyaqiinihi oo waa nasculkhaafid baa lagu nasbinayaa yaqiinu biyaqiinihi wuxuu ku camal falaya sida yaqiintiisa caamila yaqiinuhu oo yaqiintaa marna haddii la godana faacil bay noqon caamila yaqiinuhu waa shaqayn bay noqon haddii yaqiinahu la yidhaahdo oo yani la kor dhabana nasculkhaafid bay noqonaysaa biyaqiinihi buu ku camal falay bay noqonaysaa waayey taa ka kaalay haddaba wa saabiqun idaa juhil labadiiba waad yaqiinsatay laakiin kii horreeyey ayaad ka jaahilowday masalan kaba soo qaaddee meel bannaana baad hurudday halkan weysadaadii baa ka qoyan burkan yaree kalena kaadidaadii baa ka qoyan salaaddii subaxna waa kuu gaadhay mid horreeye baad garan weyday mid all ima kan hore mid baa kuu yaqiinsanaa mid baa ku horreeyo yaqiin aad u haysatay laakiin kan ma weysadanaa horraysay ma kaadidanaa horraysay wa saabiqun idaa juhil yacnii labada kii horreeyey ayaad ayaad ayaa ayaad ka jaahilowday jaahil aad ka noqotay wuxuu yidhi khud didda maa qabla yaqiinin labada ma intaad ka tagto labadan maxaa ka horreeyey u tag weysada halaan ka qoyan iyo kaadi halaan ka qoyan labada maxaa ka horreeyey labadaba kaa ka horreeyey kooba sidkiisaa qabsan buu ku yidhi fuqahadu yacnii aad baad maskaxdooda ula yaabaysaa ama siday masaa'ilka u dhalaaliyaan iyo maskaxday ka shaqaysiyeen aad baad ula yaabaysaa labadanba shay kii ka horreeyey eed yaqiinu hubtay kaa didkiisiiyo kaka soo hor jeeda qaado bal masalan haddii aada yaqiinsato labadanba waxaa ka horreeyey inaad muxdis ahayd oo waxaad yaqiisatay dee inaad hurday labadanba waysadan iyo kadanba hortood inaad hurday ilayn bidda maa qabla yaqiinin buu yidhi maxaad yaqiinsatay inaad waysanayd baad yaqiinsatay labadan hortood ka aad yaqiinsatay kaandidkiisa iyo obasidkiisaa qabso oo hadda waxaa la odhanaya waa mutadahir qofkii wuu weyse qabaa oo maxaynu odhanaynaa dee qofkii oo waysale iyo hadduu soo tooso dee intuu wayse ku xidhiidhiyo haddana dib u kaaji maayee intuu kaajaabuu dib u weysaysanayaa macnaha waa caynkaa hadduu labadaba hortood muxdis ahaa al'aan waa mutadahir bay yidhahdeen weliba waxay dhahaan hadduu wayse cusboonaysiinteedna weliba lahaa waayo tahaaru yaqiinsaday inuu xadadu ka dambeeyena wuu ka shakisanyay bay yidhahdeen hadduu yaqiinsado labadoodan ka horba inuu wayse qabay mutadahir buu ahaa labadoodan ka horba oo masala wuu tahajudayaba ka soo qaad oo wuu tukanayay alaan waa muxdis baa la leeyihi al'aan waa muxdis haddii uu weliba